halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a waad si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitrban iyo sidoo kale efemyada qaar ka mida magaalooyinka geeska afrika
fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba waa axad kow iyo labaatanka bisha sebtembar sanadka labada kun afar iyo tobanka idaacadda waxaa si wada jira idinkugu daadihinaya cashe ibraahim maadani anigoo ah daawuud aweys
qalabkii oo ciidda ay kaga saari lahaayeen way keeneen waa casriyeynayaan waa weyneynayaan waxay ka dhigayaan deked casri ah oo qaada maraakiib fara badan waxay dhisi doonaa beerta meeshii markabka ku soo xisho ayay ku dari doonaan
waa wasiirka gaadiidka badda iyo dekedaha ee soomaaliya yuusuf macalin amiin baadiyow oo ka warbixinaya howlaha ay qaban doonto shirkadda laga leeyahay turkiga oo maanta lagu wareejiyey maamulka dekedda magaalada muqdisho jigta weerarbay goor barqa'a nagu jiteeyeendhe anigana jigray ila hereen shalay jahaadkiidhe jeediga hortiisay rasaas igaga joojeendhe
waa axmed faarax cali idaajaayo barnaamijkii dhaqanka ee hiddaha oad goordhow maqli doontaan iyo qodobo kale ayaan idinku haynaa barnaamijkeenna caawa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
golaha wasiirada ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ansixiyey magacaabista madaxa cusub ee hay-adda sirdoonka qaranka kulan aan caadi ahayn oo ay ku yeesheen golaha wasiirada oo looga doodayay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin ammaanka qaranka iyo hindisa sharciyeedka biyaha ayaa waxaa lagu ansixiyey taliyaha cusub ee ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka cabdiraxmaan maxamed tuuryare wasiir ku-xigeenka warfaafinta xukuumadda soomaaliya mudane cabdulaahi colaada rooble ayaa kadib markii uu soo dhammaaday shirka golaha wasiirada waxa uu saxaafadda u sheegay in magacii agaasimaha hay-adda meesha laga saaray oo lagu bedelay taliyaha ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka madaxweynaha kenya ayaa sheegay in ciidamada dalkiisa ay qasab tahay inay sii joogaan soomaaliya si ay ula dagaalamaan ururka al-shabaab oo mas-uulka ahaa weerarkii sanadkii hore dad badan ku dhinteen ee lagu qaaday xarunta ganacsiga westgate ee magaalada nairobi hadalka madaxweyne uhuru kenyatta ayaa lagu soo beegay sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegtay weerarkaasoo ay ku dhinteen toddoba iyo lixdan qof kuwaasoo badankooda ahaa dad halkaasi ka dukaamaysanaya oo ay beegsadeen dabley ka tirsan kooxda al-shabaab uhuru kenyatta oo hadalkiisa lagu soo daabacay wargeyska the sunday nation ayaa sheegay in shacabka kenya iyo walaalahooda soomaaliya ay xaq u leeyihiin inay la dagaalamaan al-shabaab si bariga iyo geeska afrika ay u noqdaan goobo nabad iyo xasilooni ay dadku ku nooloodaan inta badan shacabka kenya ayaa munaasabadan u sameeyey xus iyo duuco ku aadan dadkii weerarkaasi ku geeriyooday
fallaagada islaamiyiinta ah ayaa kusii fidaya dhinaca waqooyi ee siriya iyagoo ujeedadooduna ay tahay in ay la wareegaan magaalada halbowlaha u ah kurdiyiinta taas oo xoojin karta gacan ku haynta kooxda ee xuduudda ku dheersan dhinaca turkiga dagaalyahanada fallaagada daacish ayaa kusii dhowaanaya magaalada cayn al carab oo sidoo kalena loo yaqaano kobane iyadoo ay wariyaashuna sheegayaan in kooxdu ay qiyaastii toban ilaa iyo shan iyo toban kilomitir ay ka xigtay axaddan maanta ah kadib markii ay weerar ku qaadeen magaalooyin kale fallaagadan dagaalka wadaah ayaa ku khasbay qaxooti kurdiyiin ah oo ay tiradoodu gaarayso ilaa iyo toddobaatan kun inay galaan wadanka turkiga tan iyo jimcihii lasoo dhaafay xisbiga shaqaalaha kurdiyiinta ee b k k ayaa soo saaray baaq ku aadan in la hubeeyo kurdiyiinta turkishka ah si ay u difaacaan magaalooyinka siiriya ee xuduudda ku yaala warbaahinta dalka turkiga ayaa kusoo waramaya in saddex boqol oo kurdiyiin ah ay gudbeen habeennimadii xalay ahayd si ay ugu biiraan guutada siiriyaanka kurdishka ah ee difaaca dadka iyada oo qaxootiga ay weli wadaan in ay ka cararaan dagaalka ayaa xogaga ammaanka ee turkiga ay si kumeel gaara u xireen goobaha laga soo galo dalka waxaana ay isticmaalayeen biyaha xoogga leh iyo sidoo kale gaaska dadka ilmada ka keena si ay u kala eryaan dad badan oo isugu soo ururay dhinaca dalka turkiga guddiga doorashada madax bannaan ee afghanistan ayaa ku dhawaaqay in wasiirkii hore maaliyadda ashraf khani loo doortay madaxweynaha cusub afghanistan inkastoo aan weli la shaacin tirada dadka codeeyay oo kama dambaysa hadalkan guddiga doorashada ayaa daba socday kadib markii heshiis awood qaybsi ay wada gaareen labada musharax ee doorashadan ku loolamaya ashraf gani iyo cabdalla cabdalla kaasoo ay ku soo dhisayaan dowlad midnimo qarana tallaabadan ayaa soo afjaraysa toddobaadyo ay dalkaasi ka jireen xasilooni darro siyaasadeed oo ka dhashay doorashadii madaxtinimada ee dhacday afariyo tobankii bishii juun heshiiskan ayaa mister gani u ogolaanaya inuu dalka hogaamiyo halka mister cabdulla isagana la siiyey boos kale oo cusub oo awood fulineed leh
si wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah maamulka dekeda magaalada muqdisho ugu wareejisay shirkad ka socota dalka turkiga wasiirka gaadiidka badda iyo dekedaha ee soomaaliya yuusuf macalin amiin baadiyo ayaa sheegay in shirkaddan ay sare u qaadi doonto tayada iyo shaqada dekedda wariyaha v o a axmed xasan colaad ayaa waraysi la yeeshay wasiirka waxaana ugu horreyntii weydiiyey qaabka shirkaddan loogu wareejiyey maamulka dekedda
waa run maanta waxaa weeyaan waxaan qabanay xaflad ee maamulka dekedda lagu wareejinayo oo shirkadda albayrag ee turkiya ka socota lagu wareejinayo oo hore heshiis loola galay heshiiskaasoo dowladda uga baahatay maadaama aanan dhaqaalo ku filan oo dowladda aan haynin ay ku ballaariso dekeddan kuna casriyeyso loo baahday in la helo shirkad gaar loo leeyahay inay maamusho dekedan dhistana ballaarisana den kadibna ay ku wareejiso dowladda soomaaliya markii maamulkeeda la hagaajiyo taas waxaa kaloo oo intaa dheer in la ogaaday adduunyadu in shirkadaha gaarka loo leeyahay ay ku fiican yihiin maamulkooda dekedaha sida d p world oo adduunka meel walba ka maamusha jabuutidan agtaannada waxaa maamula shirkada gaar loo leeyahay ayaa dekedaha maamula sidaa darteed marka dowladdu waxay garowsatay in shirkadaasi lagu wareejiyo si maamulka dekedda loo hagaajiyo marka maadaama shirkad ajnebiga ay la wareegtay dekeddii habsami u socodkii howlihii shaqaalihii dekedda iyo muruqmaalkii muddooyinka dambe waxaa jiray cabasho badan oo ka soo baxaysa marka taana dowladdu maxay ka qabanaysaa
shaqaalaha muruqmaalka ah sidoodii ayay uga shaqaynayaan marka horeba waa dad dabarkooda yani waxaa weye ku qaada oo mataqaanaa ku shaqaysta ayay ahaayeen sidii ay horey u shaqayn jireen ayay u shaqaynayaan waana looga baahan yahay dekedda wax isbedela haba yaraatee ku samaysmayo oo ama ay jirto ma jirto sidooda ayay uga shaqaysanayaan inkastoo xantu ay iska jirto dadka xamanayaan oo ay leeyihiin shaqaalayaa la burinaya bayaan waayo arrintaasi waxaan u sheegaynaa dadweynaha soomaaliyeed in qofka shaqaalaha ee duudkiisa wax saara haba yaraatee aanan dekedii sidii hore uu shaqaysanayo oo uu mataqaanaa shaqadiisa ay uga soo corayso laakiin weli way cabanayaanoo hadda qaar ka mida dekedda bannaankeeda waxaa arkaysa shaqaalihii muruqmaalka inay maaragtay arrintan ay aad ugu soo horjeedaan marka walwalka ay qabaan maxaa kaga maaragtay baahi tiri karaysaan shaqaalahan
waxaan u malaynayaa maanta halkaana wada joognay shaqaalaha dadka oo madaxda u ahaa ayaan halkaa wada fadhinay weli cabasho hadeerta ay leeyihiin ma jirto waa jirtaa lacaga yaro oo mataqaanaa ay leeyihiin waa nagu yar tahay saasa waa waa wax oo laga xaajoon karo ay jiraan laakiin cabasho kale oo shaqo laga burinaayo oo ama shaqo meel aynan jirin dad yaro oo ay mataqaanaa dana gooni ah leh ayaa laga yaabaa inay meelaha ka qeyliyaan nimanka muruqmaalka haba yaraatee iyagu intay meel tageen ay wax sameeyeen ma jirto
markaa usoo noqonno shirkadda iyo howlaha ay dekedda ka qabanayso maxaa ugu muhiimsan oo hawshooda ugu horreyso oo ay qabanayaan
shirkaddan dekedda waxay ka qaban doontaa marka u horreysa way ballaarin doontaa dekeddan deked casriya ayaa laga dhigayaa oo international standard ah oo ku soo xirinaya maraakiibta waaweyn oo lix iyo toban kun oo tan container qaadaya waxaa weeyaan dekedda hadda meelo qaarkood maraakiibta waaweyn kuma soo xiran karaan ee waxaa buuxiyey ciid qalabkii oo ciidda ay kaga saari lahaayeen way keeneen waa cisriyeynayaan waa weyneynayaan waxay ka dhigayaan deked casriya oo oo qaada maraakiib fara badan waxay dhisi doonaa beert meeshii markabka ku soo xisdo ayay ku dari doonaan oo laba laba beert kale ama saddex beert kale ayay ku dari doonaa heshiis lagula galay waxay samayn doonaa ballaarintaas ka sokow maamulka dekedda ayay maamuli doonaan oo maamul casriyeysan oo ay dowladdu cashuuraheeda iyo serviceka ay qabato aan waxba kaga baaqsan wixii ka soo xarooda dakhli ana dowladdu ay leedahay boqolkiiba konton iyo shan iyadoo markaasi oo ay tahay gross ayadoo waxba laga jarin ayadoo waxba laga jarin afartan iyo shanta hartayna ay shirkadda alberag ay leedahay inay isaga bixiso running costigeeda shaqaalaha maintenanceka spare partiga iyo dhismahaba ay ku filiso lagula heshiiyey markii qaabkee loo ballaarinaya dekeddu hadda muddo dheer dayactir laguma sameyn burbur xoog laha soo gaaray magaaladii way ku dhex taallaa qaabkee marka shirkaddan ay rabtaa inay u ballaariso
waxaa jira horey ayaa loo sameeyey mapping ayaa lagu sameeyey intaan heshiiskaa la gelin sida loo ballaarinayo waa waxaa jira in mataqaanaa dekedda dhismooyinka ku dhex jiro oo dhan laga baabi'in doono oo la keeni doono meesha hore oo laga dhisi doono maamulka oo dhan meeshu noqon doono sida dekedaha adduunkaba ay tahay kadibna ganacsatada iyo dadka kale oo dekedda macaamilka la lena ay meesha ku dhammaynayaan arrimahooda iyo wixii lagu leeyahay service ah ama cashuura ay meesha ku dhammaysanayaan kadibna ay markaa dekedda u gudbi doonaan waxoodi ay ay mataqaanaa kala soo bixi doonaan alaabtooda marka waxaa weeyaan ballaarin fara badan iyo mataqaanaa maamul casriyaysan ayaa lagu samayn doonaa dekedda insha allah laakiin shirkaddani waxaa la leeyahay baarlamankiina looma gudbin oo weli lama ansixin howlgelinteeda marka qaabka ay ku shaqaynayso ilaa hadda hab sharciya ma ahan baa la leeyahay waxaa weyan waa xukuumaddu waxay geli kartaa heshiis waa inayna waafashidaa waafajisaa shuruucda dalka u yaalla sharciga maalgashiga ee shisheeye ay waa in la waafajiyaa way jirtaa in mataqaana uu baarlamaanku ilaa haddeerta oo dad badan ay ka qeylinaan ay leeyihiin laakiin anigu waxaan ku caddaynayaa in ay waafajinsan tahay heshiiskan la galay oo albayrag heshiis shuruucda waddanka u yaala
kaasi waxa uu ahaa wasiirka gaadiidka badda iyo dekedaha ee soomaaliya yuusuf macalin amiin baadiyow oo u warramayay wariyaha v o a axmed xasan colaad
fiidin wanaagsan weli halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a washington ayaan toosina oga dhageysanaysaan ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya ahna wasiirka diinta iyo awqaafta mudane ridwaan xirsi maxamed ayaa maanta shacabka soomaaliyeed u diray fariin ku aadan xuska maalinta caalamiga ee nabadda xafladaha maalinta nabadda ee caalamiga ayaa waxaa lagu qabtaa meelo kala duwan oo duniyada ka mid a magaalada hargeysa macadka nabadda ee xalinta khilaafaadka ayaa soo saaray war-saxaafadeed ku saabsan nabadda iyo waxyaabaha khatarta ku ah wariyaha v o a hargeysa hodan cali cajabi ayaa war-saxaafadeedkaasi ka wareysatay aadan xaaji cali axmed oo ah hormuudka macadkaasi
macadka nabadduna sanad walba waanu ka qayb qaadanna waanu xusnaa maanta waxaanu qabanay kulan yaroo kooban iyo war-saxaafadeed baanu soo saarnay sanadkan maalinta nabadda sanad walba waxaa la soo saaraa halkudhig markaa sanadkan halkudhiga loogu talagalo waxa dadku waxay xaq u leeyihiin inay nabad helaan ama nabad ku noolaadaan war-saxaafadeedkan aad soo saarteen waxaa ku jira qodobo aad ku sheegteen inay nabadda khatar ku yihiin qodobadaasi oo kale maxaad nooga sheegi kartaa sidaan horta soo sheegnay aanu war-saxaafadeedkii kulamadeeda ku sheegnay nabaddu maaha wax dhammaada wax inta hal mar la sameeyo guryihii lagu noqdo oo la idhahdo nabaddii baynu haynaa maaha waa wax maalin walba u baahan in laga shaqeeyo oo la kordhiyo la kobciyo dhinacyo badan laga yimaado marka waxa waxaanu soo saarnay annagu qodobo sanad walba waxaanu soo saarnaa arrimahan is leenahay safka horey kaga jiraan waxyaalaha khatarta ku ah nabadda somalilan marka sanadkan waxaa ka mid a qodobada aad bay u badan yihiin laakiin waxaa ugu muhiimsan waxaa baryahan dambe soo baxay gangs dhallinyar abaabulan oo kooxaysan oo qorshaysan oo xaafadaha ka dhex jira tusaale ahaan oo meherada weerara oo dadka habeenkii ka furta booliisku yaxan way la socdaan waana loogiyo waa arrin caano imika waxay marayaan meel allaamin oo khatar marka taasoo kale waa qodob aanu ku baraarujinayno ururadii bulshada waa u diyaar culamaadudiinka cuqaasha waalidka
waxaan jecelahay bal inaan su-aalkaa weydiiyo isla qodobadan aad soo saarteen dadka soogalaatiga ee ka yimaada wadamada jaarka oo kale sidee khatar ugu yihiin nabadda maxaa dhibay u keeni karaa nabadgelyada qodobadaasi waxay ka mid yihiin qodobada runtii aanu sanadadii hore iyo sanadkan baan ku darnay sababtoo ah eeg dad badanoo dhaqaalahu soo hijrooday marka dadkaasi eeg waddan walba waa loo tagaa shaqa oo dunida laakiin de sharci baa lagu galaa qofka waa la yaqaanaa dhaqdhaqaaqiisa ee waa lala socdaa accountable waa inuu noqdo oo uu cashuur bixiyo innaga wadamada jaarka ah ee regionkan horn of africa ama bariga africa ku yaala dad badan bay inooga yimaada marka dadka lama yaqaano soo tiradooda meelahay ku kala nool yihiin waxay qabtaan idgooda marka dhowr arrimoodba khatar bay ku yihiino waata koowaadee horta duruu inagoo markii horeba shaqala'aanin haysay suuqii shaqadii la wareegeen marka dad badan oo shaqala'aani ayay shaqa tireen mar labaadka kalena waxa weeyaan dembiyo iyo khataro badan bay ku hayn karaan waayo lamama yaqaano tiradooda lama yaqaano cidday yihiin wejiyadoodii lama yaqaano waxay qabtaan lama yaqaano marka taasina waa khatar kale oo u baahan in la ogaado wadanku wuu furan yahay cid walba inay timaado sida adduunyada kale dad xoraynu nahay wadan la iman karaynu naho lasoo higsan karo laakiin waa in nidaam iyo sharci la maro marka arrintan waxaanu ku baraarujinaynaa in wax laga qabto haddii aan wax kaa weydiiyo qaadka waxa uu ka mid yahay waxyaabaha bulshada dhibka ku haya waxaad sawir ka bixisaa saamaynta uu ku yeelan karo nabadda horta qodobka waxaan ka horraysiin lahaa qodob kaloo isna ku xidhan oo ah faraqa u dhexeeya dadka wax haysta iyo dadka aan wax haysanin wuu sii kordhaya oo waa qodob isaguna muhiima oo waxa weeyaan gaabka u dhexeeya dadkeennii danyarta ahaa noloshu way ku qaaliyooday maciishadu way adkaatay waa inaynu maciishada eegno waa inaynu wax soo saarkaa ka midoo la kordhiyo tusaalahan oo kale waxaa ka mid ah in arrintaasi waa mas-uuliyad inoo taalla xukuumaddu haynugu hogaamiso laakiin waa mas-uuliyad collective ama si wada jira jawaabna waxa weeyaan qodobkan qaadkoo kalena wuxuu la yimi qaadku waxa weeye waa arrin business loo galo laakiin wuxuu la yimi soo mashaakil bulsho marka mashaakilka bulsho waxaa ka mid a tusaale ahaan dakhligeennii aad buu baabiiyey waxaa ka mid a caafimaad darro badan buu la yimi waxaa kaloo iyadona takhatara waxaa si fudud loo galaa maandooriyu wuxuu sababay in dembiye la galo oo dembiyadaas ay khatar nabadda ku noqdo waayo qofku markuu balwadii waayo waddo kasta uu ku raadinaya aadan shaqala'aan ayaa wadanka ka jirta dhallinyaro fara badan ayaa jaamacadaha ka soo baxda sannad kasta idinkuna waa waxyaabaha aad ka hadasheen marka muxuu yahay xidhiirka ka dhexeeya shaqala'aanta iyo amni darrada arrintaasi horta xidhiidh weyn bay la leedahay sababtoo ah waxa weeyaan markay sanad walba adiga arkaya imanka jaamacadii qalinjabiyey bixi boqol soo saaray sanad walba markay jaamacadii ka qalinjabiyaan maaha jaamacadoo kaliyaata sekandariyadiina intaasoo qof ka qalinjabiyaan ee la jihayn waayo qorshe aanu jirin marka hadhow toole waxay noqon karaan xoog nabadda khatar ku noqda iminkana siaynu la socno hareerahan adduunyadeena iminka tusaalahaan dhaqdhaqaaqii waxaa loo yaqaano carab springa ama kacdoonkii carabta wuxuu ka kacay dhalinyar bilaa camal noqotay marka kuwaa laftigoodu waxay u baahan in qorshe loo sameeyo weliba kuwan horaan xusay ee gaangiska noqday badankoodu waa dad la jihayn waayeyoo ama shaqo abuur waayey ama qorshe waaye weeyaan marka shaqala-aantu waa waa factor weyn waana arrin inaynu ka wada fikirno u baahan oo aynu sidaynu u yarayn lahayn dhibaatooyin dhaqaalaha dalkeena ka jiro laakiin haddana sidaynu uga howlgeli lahayn inaynu qorshe ula iman lahayn waa laga maarmaan
aadan xaaji cali axmed hormuudka macadka nabadda iyo xalinta khilaafaadka oo magaalada hargeysa ugu waramayay wariyaha v o a hodan cali cajabi
saraakiisha ammaanka ee dalka masar ayaa sheegay in qarax bam oo ka dhacay farasmagaalaha qaahira goob ku dhow wasaaradda arrimaha dibadda ay ku dhinteen laba sarkaal oo sare oo ka tirsanaa ciidamada booliska mas-uuliyiinta dowladda ayaa sheegay in dhowr xubnood oo kale oo ka tirsanaa ciidamada booliska ay ku dhaawacmeen qaraxaasi oo lala beegsaday bar ciidamada boolisku ay leeyihiin ilaa iyo haatan ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan warbixintan waxaa magaalada qaahira ka soo diray wariyaha v o a xuseen saxnuuni laba sarkaal oo ka tirsan booliska masaarida ayaa geeriyooday kadib markii qarax lala eegtay bar kontarool oo ku taala xaafadda abulcala ee bartamaha magaaladan qaahira wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda masaarida ayaa sheegtay in labada sarkaal ay dhinteen kadib markii bam uu ku qarxay meel u dhow wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda masaarida bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa lagu sheegay in sidoo kale qaraxaasi ay ku dhaawacmeen lix qof oo u badan ciidamada masaarida ciidamada amniga ayaa isku gadaamay guud ahaan waddooyinka soo gala meesha uu qaraxa ka dhacay waxayna bilaabeen baaritaano ku aadan in walxaha qarxa lagu aasay aaggaasi xeer ilaalinta waddanka masaarida ayaa sheegay inay baaritaano ku samaynayaan qaraxa lagu dilay labada sarkaal ee ka dhacay maanta magaaladan qaahira islamarkaasina cadaaladda la horkeeni doono qolyaha geystay qaraxaasi waa sida lagu xusay bayaanka ka soo baxay xafiiska dacwad oogaha sare ee waddankani dhinaca kale lix qof ayaa geeriyooday ka gadaal markii diyaarad milatarigu ay leeyihiin ay ku burburtay gobolka fayuumi ee waddankani tv-ga qaranka masaarida ayaa sheegay in burburka diyaaradda sidoo kale ay ku dhaawacmeen toddoba qof oo masaari ah lama oga ilaa iyo hadda waxyaabaha keenay burburka diyaaradda milatariga masaarida waxaana socda baaritaano la xiriira arrinkaasi arrimahan ayaa imaanaya iyadoo maanta madaxweynaha dowladda masaarida al-sayid cabdulfataax al-siisi uu gaaray dalkaasi maraykanka si uu uga qayb galo kulanka golaha guud ee qaramada midoobay xuseen saxnuuni v o a qaahira
iminkana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wixitaanka dhegaystaha waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa falastiin axmed imaan
wacnoo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dad badan oo dunida caanka ah ama aad ku taqaanaan dhinacyo gaar ah sida ganacsiga siyaasadda caafimaadka iyo adeegyada bulshada ayaa misana leh awoodo ay dhinacyo kale u isticmaalaan dadkaasi waxaa ka mid a madaxweyneyaal siyaasiyiin caana iyo weliba wariyayaal barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaa marti inoogu ah wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan beyle ducaale wasiirka inkastoo aad siyaasadda ku barateen balse dhanka kalena waa abwaan heesaha curiya islamarkaana sameeyey heeso waddani u badan waxaa heesahaasi ka mida heesta ceelasha biyaha oo uu ku cabbiray dareenkii iyo dhibaatadii ka taagnay deegaanka ceelasha biyaha ee dad badan oo barakacayaa leh ay ku noolaayeen waxaa ka mid a heesta la yidhaahda tanaa tii hore ka daran heesta calanka hees uu u qaaday dalka turkiga iyo sida ay madaxdooda ugu damqadeen soomaaliya hees magaalada muqdisho uu kaga hadlay iyo heesta soomaaliya waa mashruuc oo ah hees dad badan oo aan aniguba ka mid ahay aad u soo jiidatay wasiirka innagoo siyaasadda meel iska dhigayna qaybtan waxaan wax ka weydiin doonaa guud ahaan suugaantiisa kala duwan iyo dareenkiisa ku aadan suugaantan wadaniga u badan sidoo kalena dhegaystayaal suugaanta wax ka yaqaana ayaa su-aalo weydiin doona mudan wasiir marka ugu horeysa kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha mudan wasiir mase abwaanaan ku idhaahdaa cabdiraxmaan beyle ma abwaanimadii maadaama aan ka sheekeynayna qaybtan waxaan isleeyahay armaaba tiraahdaa abwaan ya marka marka ugu horeysa goormaad bilowday oo aad dareentay abwaanimada falastiin aada iyo aada iyo aad baad umahadsan tahay waxaa kaa soo salaamaya magaalada muqdisho oo hawo fiicani ka socoto dhulkuna aada u fiican yahay naad iyo wanaag ka jiro intaan ini cisho walba way kasoo wanaagsanaysaa kolley iyo kolleyba way jawiga aada iyo aad bu wanaagsan yahay waan kusalaamin ka labaad horta anigu abaan ma sheegan karo mana ihi gabayaana halki hadalkiisa badhaaf waxaan tiriyo waxa weeye anigu asarey baan ku sheegay haatan markaan inta lafka gelinayo my asarey is right here baan idhahdaa marka waxaan u malaynayaa wax macna ku fadiya waxaa igu horreeyay heesta caalanka ee qiimo la yidhaahdo oo soo baxday laba kun iyo lixdii kanasay abwaanimaan bilaabay laakiin waxa weeye markaan cid iga qaada waaye arrinta calay disho maanuun iska wadwadaan waxaan wada karayo marka way iska jirjirtay anigu dadka heesaha jecelaban weliga iska ahaa maaragta heesaha iyo suugaanta aada iyo aada iyo aada u daneeya marka laakiin tirintan aan tiriyey waktigaasa iyo xanraadkeedu ahaayo waktigaana waxaan weelacey doornimo baan uga sheekeya war arrintaa ciidankaanimayo gabayaaye arrintaa wax ka qabta arrintaa sheekadaasi waxbay dhibaata igu haysa wax ka qabta marka qaban waayeyna anigii wixii laydaday baan yeelay heestaas ugu horreysay marka bal horta aan heesta qiiro wax yar dhegaystayaasha ka maqashiino
calankan qaayahalo udheena barkiisiyo waxaan ku qabnoo jacay kuma koobi karayno hadday caanu ubtaan ilan dabadood la qabay waxaan dimiqaylanaa saadaa wacan baa qabnaa sidaa ku calool qabo sidaa ku calool qabo calankan qaayahalo hudhayna barkiisiyo waxaan ku qabnaa jacay qiyaas kuma koobi karayno hadday caanu qubtaan ileen dabadood la qabaye waxaan dirnaqayna dhaan saadaa waca baa qabnaa sidaa ku calool qabow sidaa ku calool qabow
inta aanan sugaanta aad u fahmin ama heesta aan miraha kala soo bixin adoo noo soo koobayo meelaha dareenkaaga fog aad ku cabirta ee heestaasi ku jira bal hal iyo laba nooga soo qabo
heesta qiiro heesta calanka waxa aniga iyo calanka ayaa wada hadlaynaa dhalinyarkii soomaaliyeed calanka kusoo kortay baan de annagu aynu marta oo khamiis walba waxaa laga hesi jiraa ama calanka ama waxweeg shir baa ka dhacay magaalada liberville gabon december laba kun iyo lixdii marka waxaa isugu yimi wasiirada qaabilsan arrimaha beeraha iyo cuntada baa isugu yimi waxaa laga hadlaya waxa weeyaan waxaa la yidhaahdo isku filaanshaha isku filaanshaha xagga xagga cuntada ya soo saarka oo isku filaado ayaa laga hadlaya marka wasiirada isku yimi wasiirada konton iyo saddex wadan baa yimi wasiiradoo dhan baa jooga kii soomaaliga calankiisa meeshu yaallaa laakiin odi kuma fadhido kursi wal oo kaleba waa la fadhiyaa marka anigu waxaan wadaa delegation aan ka keenay african development banka podiumki markaan siyaas kusoo tagay eegada calanadana way kala waawan yihiin way kala waawan yihiino markuu ministerka yahana waa level markuu directorka yahay waa level kani minister buu haya waa calan weyn markaa markaan podiumkiis taagay anigu waan doonaya inta yada yaraydan gito calankii soomaalida ayaa halkan agteeda yaalla alfabetical weeyaano waa s ma foga marka aniga waxaa ila noqotay markaan wax idhaaba inuu calankii ila hadlayo waan wada hadlaynaa wuxuu leeya waryaa a dhegeyso adiga halkaa maxaa ku daya halkanaad haye maxaa halkaa kugeeda halkankaada marka waxbaa ii muuqday ama dadku runaa u qaatana mayaana u qaadan waxbaa ii muuqday anigu horta hadalkii waan dhamaysan kari waayey marka anigoo biyihii iyo wax abayo marba wax odhanaya ayaa sheekadaal ku dhamaatay markaa ninkaa odayga ah boqolaal meelood baan isku soo maray caalankii weynidiisii yaa indhaha iga qaaday agteedana waa yahay markii breegii la baxay waan isaysan kari waayey caalankii baan u tegay waxoogaa dhegeyso waan isla wareegnay waanana isku akhrisaynaa waan wada hadlaynaa ya mar haddama laa wax kala muddo waan anugu calankii waan isleeyahay aniga maskaxdayda eegada maskaxdayda weeyaan waan garab fadhiistay laba hablood oo qaxooti meesha ah oo ilaan qaxooti gabdhaha meel walba joogeen shaah iyo waxda soo dhigeen marka af soomaaliga ay maqlin bay soomaaliga tahay soo dhawaada waa kuwa ka daba qaadaya halkaasay horta heesaa iska bilaabantay
heesahaaga waxay u badan yihiin inta ilaa hadda aan arka heeso wadani ah ma jiraan heeso jacayla oo aad curisay
waxa aan tiriye mar dhexdii ahayd mid aad jacayl u malayso laakiin aan jacayl ahayn iyaduna iska un qiraysan ayaan tiriyey waxay ku saabsan tahay nin odayahoo dadka qoryaha iska haysta dadka qoryaha iska hayste iska iska kariidane inuu hanka hayste faraqana qaadi wax ugu jiraan qori lalaadsanaya gabadh soomaaliyeed buu doonaya inuu inuu inuu inuu yidhahdo ku guursanaya marka inaan de iyaduna waxay leedahay wariyaa dhegeyso gabadh soomaaliyed oo isliibu dhalatay oo qurux badan oo meel iska maraysa iyo isagoo adyacti siduu yahay ayuu damcay aan iskuursano marka daway diidaysaayo sheekadu halkaasay maraysaayoo waxay leedahay intaas saa tahay qorigaayo waxaa wadee dadan waxba kuu geysana aada urunka ka goynayse dasinkaagu qaad jaadka yahay ya waxaad ku nooshahay de isma geene waxaad leedahay dhinac ii dhaaf bay leedahay mayaan iskuursano marka sheekada lafteedu waa iska sheeko qiiraysan taasaan u malaynaya inay ugu dhow yahay waana ishadow wax loo samaynaya music baa loo samaynaya waa la maqli doonaa hadee leedahay hees had u xedda waxaa jirta la yidhaahdo muqdisho oo aad ku sheegtay taariikhdii hore ee magaalada iyo sidii ay beri ahaan jirtay adiga markii aad muqdisho kusoo noqotay adoo wasiir ah meeqa sana ayaad moogeed muqdisho maxayse ahayd dareenka kuugu horeeyey ee indhahaagu ay qabteen ama ku soo jiita ama aad ku faraxda ama aad ka naxda ee magaalada aad ugu timid horta waxaan sheegayaa halkan ka sheegayaa hees wal oo maanta la tumay ama kuwa internetka ku jira intaba waxa waxaa sameeyey beryo hore mid aan internetka ku jirinna ma jirto internetka ku jiraan waa un markaan halkan idiya fanaaniintii kulanay un baan mid mid usoo qabto taana tuma taana tuma laakiin mid waliba way taariikhaysan tahay mid waliba heesta ugu dambeysay aan sameeyey waa muqdishoda weeyaan muqdisho waxaan sameeyey november two thousand thirteenkii baan sameeyey anigoo halkan mission u imi oo african development ka socda oo dad fara badan ila socdaan oo mashruucii resilienska iyo rural developmentka waxaasaan wadnay marka muddo dheer baan markaas ka maqnaa muqdisho i would say waxay igu dambeysay marka let's say now toddoba iyo sideetankii baa igu dambeysay magaaladana oo wadwadhayso quruxda aad yaabto ma ogtihiin magaalada muqdishaynu joognaa ayay sheekadu ahayd nadaafada iyo arrimaha iyo galabtii marka dadku saa usoo baxaan markaan halkan nimi hotel jaziiraan gallay markaasaa ciidamadii u n kaana ilaalinaya waxaa nala socdaa qolo aan bankii afrikaanka ka keenay oo security bank oo dhan baa nala socda nimankaa waa la gawlurucda laisleeyahay maarata laba cisho markaana wuu joogo halkaa balkaniga een arka dadkii soomaaliyeed iska socda anigu kabahaygaan ciidaday waxaan usteedaan qaatay nimankii oo dhan waan ka dhuuntay mishankana anigaa watay waan ka dhuuntay gaadhi baan iska raacay si u qaantigey dema dadkaasa laiga garan kol haddaan cidii uqun markaa muqdisho sawiraan kasoo qaatay oo meeshii sayidkaan tegey oo halkii baarlamaanka dadkii aan dirka kusii garan ayaan tegay baarlamaankii casaab waxba ku oolin anigoo muraaqaysan baan iloo qeeraysan ino dhibaata ay haysato soo galay next daygi markaa meesha ka tegey diyaaradu markay saa u kacday allaa igu ogi ayaan daaqada saa uga soo egay markaasaa niyadeyda waxa gashay nineteen seventy sixkii markaan imi markii ugu horreysay imi seventy six waa mise many many years ago quracda nidaamka intaasoo abaay sidaa ugu wareegsatay diyaaradda marka maxaad muqdisho aniga qalbigay maroojisaa halkaasay ka dhalatay diyaaradda markaan ka degay tunis way dhamayd waa mahadsantaha wasiir heesta muqdisho waxay waxaan siinayaa markana dhinacii dhegeystayaasha halow magacaaga adoo ku bilaabaya xaggee kasoo hadlaysa walaal
falastiin waa mahadsan tahay waxaan ka soo hadlayaa magaalada muqdisho magacayguna waa abwaan cismaan cabdullaahi guure walaal haye cismaan suugaanyahana waa tahay waad gabaydaa agaasimaha radio kulmiyana waa tahay oo idaacadda iyo suugaanta si fiican aa ugu fiican tahay wasiirka suugaantiisi maxaa ka dhegaysatay maxaa ku soo jiitay maxaadse ka weydiin lahayd waa mahadsan tahay waanan u mahad celinayaa wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya mudane bayle oo ah haddii alla kuran yahay ninaan isleeyahay wasiirada maanta soomaaliya ka jira waa ninka ugu firfircoon haddana suugaanyahana oo weliba suugaantiisu aada u qiimo badan tahay waxaan rabay inaan su-aalo wasiirka heeska la yidhaahdo adiga moogow hurda soomaaliya waa mashruuc ayaan rabay erayadiisa haddii alla kuu roon yahay inaan wax ka weydiiyo wasiirka heeska wuxuu ku bilaabayaa adaa moogow hurdo maqano joogaa tahe soomaaliya waa mashruuc beydka labaadna wuxuu ka bilaabanayaa adaa moogow hurdo waxaan kuu muuqan iyo soomaaliya waa mashruuc beydka saddexaad wuxuu ka bilaabanayaa adaa moogow hurdo maqano maqaarsaaraa tahe calaa kulli xaal waxaa kamid a haddana erayadeeda oo aan rabay inuu iga jawaabo inaanay midoobi karin mataano rumaad ahayn rag baa maaloo yaqaan marka heeskaas iyo micnihiisa iyo ujeedadiisa ayaan rabay wasiirku inuu u faahfaahiyo dhegaystayaasha iyo anigaba sababtoo ah muran badan oo magaalada ka dhex abuuray hadda idaacadda aan joogo raadiyo kulmiya waa saarnay su-aalo badan ayaa nooga soo laabtay marka dadka qaar waxayba ufasirayaan wasiirku wuxuu la hadlayaa madaxweynaha ayuu ula jeedaa qaar waxay ku dhahayaan ra-iisul wasaare ula jeedaa qaar guddoomiyaha baarlamaanka ula jeedaa qolaba meelay la aaday marka heeskaasaan rabay inuu fasir saxa ka bixiyo su-aasheeda labaadna waxay tahay madaxda soomaalida waxaa lagu xantaa hadalkooda iyo ficilkoodu inuusan islahayn marka ma la dhihi karaa madaxdu hadday suugaan tiri lahaayeen sida wasiirka arrimaha dibadda mudane bayl oo kale runtay ku sheegi lahaayeen suugaanta ee qudbooyinka ay been ku sheegaan taasna waa rabay inuu iga jawaabo labadaasaan hormarsanaya marka hore waa mahadsantahay haye haye wasiir
horta marka hore waxaan sheegaya waxa weeye heestaas soomaaliya waa mashruuc waxay soo baxday january waa la qoray january shan iyo tobankeedii two thousand eleven ayaa la qoray heestaas iyada oo hees dheer ah ayaa la qoray isla sanadka waxaa loo sameeyey cod baa loo sameeyey music baa loo sameeyey waxa uu sameeyey inaad wada taqaanaan oo hargeysa jooga oo la yidhaahdo cabdinaasir macalin laydiid heestaa lafteeda waan hayaa internetkana iyana way ku jirtaa isla waktigaas ku jirtaa iyada iyo heesta ilaa celisha biyaha internetka labaduba ku jiraan ilaa waktigaasaanay galeen internetka egar marka wax maanta la sameeyey iyo wax cid loola jeeday iyo ya adaa moogo hurdo maqana jooga tee soomaaliya waa mashruuc dalkaa ma ahdeen dhammaan malabka doo-aan ka baxa sidii megihii jannada adduunyadu muusatoo muraad baa laga wataa adoon muran dheer u gelin baabanayba adoon muran dheer u gelin midnaxda ka qaado oo haddaan isu mawjad nahay adaa macnaha ila gara marka horean waxaan fahmaya anugu inuu qofba dhinacuu doona u qaadayo wax qof ka weyn weeyaan wax qof keliya ka weyn oo qof madax ka weyn waa wax ragga soomaaliyeed oo dhan ayaa moogacn waan idhahdaa mooge magacyo badan buu leeyahay moogaa la yidhaha ina jicmbir baa la yidhaha ina kaasaali baa la yidhaha waxaa la yidhaahdaa waa caduur baa la yidhaha waxaasoo dhan ninka soomaaliyeed by and large and average ayadoo dalkii burburay oo adiiba ku roon yahay madaxeenii dhulka galay oo dadkeenii iyo dumarkeenii iyo asaydeenii dhulka tuban tahay oo doola ku jiraan gabdhaheenii wixii la doona lagu sameeya indhahaagoo shana ana jiiq odhan karayn ayuu haddana soo mutaxan yahay leeyahay ama qabiilaan ama waxbaan ahay anigu waxaan leeyahay
adaabogow maqana jooga tahee soomaaliya waa mashruuco dalka madaxdaynamaan malabka doocan ka baxa sidii midhihii jannada adduunyadu muudsato muraad baa laga wataa adoon muran dheeyaru geli mulaxda ka qaada oo haddaan isku mawja tahay haddaa macnahayla garan nasiibada ooganiyo jabkay kula naagayin miyaan wanadu ku soolin xaggii hadalka mara soomaaliya waa mashruuc
soomaaliya waa mashruuc iyo heesihii kale ka horeeyay heesta qiiroo kale iyo arrimaha soomaaliyana aada uga hadlaysay maanta intii hore markaad heesahan tirinayso waa ka duwan tahay waxaad tahay wasiirka arrimaha dibadda waxaa og tahay siyaasadaha socda waxaad og tahay siyaasadaha wadamada aad howlaha idinka dhexeeyaan ama aad shaqada u tagto ama aad shirarka u tagto ay soomaaliya ka leeyihiin adduunyadii oo dhan ayaad arkaysaa fakarkeeda ku wajahnaa soomaaliya markaad heestaas iyo waxa hadda waaye aragnimada kuu kororta aa fiiriso ma isleedahay heestaadii maantayba oo aad wax walba og tahay haddii tiri lagu yidhaahdaba saanaad u tirin lahayd mise waxaa jira isbeddel ku saabsan heestaasi oo hadda kugu dhashay mise meeshii mudnayd inay weli taagan tahay markaad qiimeyntaadan ku kabta ayaa kuu muuqata may ma taagn ma taagne waxyaalo badan baa imika haddaan hees tiriyo waxaan waxyaalo kaloo badan baan sheegi lahaa soomaaliya maanta halkii ay joogtay sanad hortii ma joogto dhexdeedana waxaa majority wax ka muuqda dhexdeena oo ilmo jicindar waxbaa usoo kordhaya waxbaa usoo kordhaya indhahay kasoo kala qaadayaan inta wax kala garanaysaa soo badanaya ya ma madaxda ha noqoto ama dadka kaleba ha noqotee ya inta wigtiibaan soo taabanayee baa soo badanaysaa adduunyaduna sidaasay dareensan tahay adduunyadu waxay dareensan tahay maanta inay soomaalidu soo toostay oo ay kursigeedii ku fadhiisatay oo ay dacwadeedii akhrisanayso ya oo ay waxeedii articulate garaysanayso oo ay xaqa wixii ka maqnaa doodo karayso daciif bay taa way way way liidataa laakiin ay leedahay waay kan leedahay meel walba warheerka yaa jooga anaa jooga maxaad rabtaa warheerka yaa jooga anaa jooga sheek caruureed baa saa ula jirta ayaa jooga marka maanta haddaan hees tiriyo hees ka yidi dilo badan baan tirin lahaa sidaadaba n adiga hadda n siyaasadaad ka shaqaysaa n siyaasaddii weliba arrimaha dibadda soomaaliya n siyaasaddan waxaa la sheegaa in ay tahay howl adag oo madaxwareerkeeda leh haddii aan si kale ku iraahdo wasiirnimadaada sidee u saamaysaa abwaannimadaada wal abwaannimadu waa uun qayb yar yar yar yar waxa anugu aan islaahay waad waad qaban karaysaa waxa in yar wey anugu markaan ama diyaaradda raaco ama exercise wax samaynayo ama ino shaqada kale weyn ka imaado wax igu soo hordhaca weeyaan laakiin waxa mas-uuliyadda ay saaran tahay waxa weeye inaan qayb ka qaato waddanka soo celintiisa inaan qayb ka qaato madaxweynaha iyo prime ministerka iyo dawladdu visionka ay ay ay samaysay inaan implementationkiisa galo dhaqangelintiisa xagga dibadda marka really waxaan umalaynayaa de waa un wax un iska hobiyun weeyaan tan waa iska hobiyuno waxyaalaha marka shaqada kale kaasoo dhamaato aad aad aad ku maaragoobaysa unbay unbay tani tahay dareenkaagu saa yahay laakiin shaqadayda inteeda badan de waxa weya waxaa kale inu nation building weeyaan inu dhismaha nationka uu yahay waxaan umalaynayaa inaanay wax badan ka bedelayn
waa mahadsan tahay n wasiir n markana dhegeystaha xiga n magacaaga iyo walaal meesha aad joogtid
bismi illahi raxmaan raxiim magacaygu waa cumar xabeeb nuur cumar tayjer kaala soo hadlaya magaalada muqdisho waan salaamaya v o a iyo wasiirka intaba haddii aan hore usoo gala su-aashayda dabcan waa mar kale uga mahadcelinaya wasiirka runtii waxaad moodaa suugaanta soomaalidu inay hodan ku tahay badna ay tahay taasoo tusaale looga soo qaadan karo habba mawduuca iyo meesha ay galayaan laakiin waxaan rabay hal su-aal oo keliya inaan weydiiyo soomaaliya burburkii qarankii ku dhacay kow iyo sagaashankii kadib waxay noqotay meelo martigelisa siyaasadaha iyo tijaabooyinka beesha calamka laguna tilmaami karo runtii marka sugaanta ama heesaha uu qaado wasiirka waxaa kamid ahayd yani midaan muqdi muqdisho waa mashruuc soomaaliya waa soomaaliya waa mashruuc soomaaliya waa mashruuc ma mala ha okay yes soomaaliya waa mashruuc ma la dhihi karaa waxaa loola jeedaa in soomaaliya danaha guud iyo danaha gaar ahaaneed labadaba lagu tijaabsado dawladaha deriska la-ah tusaale ahaanna ay yihiin meelo ay maarata maxaan ku rahdaa mashruucyadooda iyo danahoodaba ay ka fulshadaan oo muraayad ah oo ay ka arkaan waa mahadsan tahay hay wasiir
maya waxa waxa weeye horta waxaad og tahay adduunka bini aadanka waa waa la dersay dersay dersay dersay anthropologiska sociologiska psychologiska ayaa si fiican bini aadanka u darsay u darsay oo bini aadanku haddaanay lahayn qawaaniin kala ilaalisa oo kala xaslata xoolaha waxba kama duwana qawaaniintunbaa laga baqaya maanta qawaaniinta haddii la laabo ninba ninkuu ka xoog weynaa wuxuu haysta u ka qaadanaya marka kii xoogga weynaayo wixii qaatay qaanuun damba inuu soo noqdo dani uma jirto siday ugu badinayso unbu bini aadanku shaqada u qabanayo siday ugu badinayso ama si nidaama ha noqoto ya ama si khariban ha noqoto tallaababa tallaabay ku dhiibaysaa tallaababa tallaabay ku dhiibaysaa sidaas kus dana kalaa samaysmaya eegana mashaariic baa samaysmaysa mashaariicdu gudaha iyo dibadda way ka samaysmaysaa qof waliba interestkiisa nation waliba interestkiisa ayuu eegayaa waxba kama gelin wixii kale dhibaata dhibaata way imaata waxba ka bedelin marka mashaariic badan badan badan oo internal iyo outside ba leh my friend ayaa samaysmay mashaariicdaana haddii ay dad gudihii isqabsan waayaan oo ay mashruuc nation ay samayn waayaan ya mashruuc nation ay samayn waayaan mashaariicdaa yaryar ayaa dalka karkaarka seejinaysa nin baa gebiyey wuxuu yidhi cabdiidaan baa la ohan jiray shan soomaaliya wada socdo calan ka sheekeeya shil maa la arkaya waa su-aal sharaf ka yaalaay makhaayadaad toodoon racag meeshaad doontaba fadhiiso arbal waa kaase shan qof oo soomaaliya oon qabiilo ka sheekeyn adigu ah aftarkii baa qabiile noqday
intaa ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha toddobaadka waxaa marti inoogu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan beelo ducaale wasiirka inkastoo aad dhanka siyaasadda ku taqaanaan haddana qaybtan waxaan si gaara uga waraysanayay suugaan kala duwan oo uu xiyey oo u badan waddani tan intaan mid damba ugu kulmi doonno barnaamijkan oo kalena
aad ay u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo nala socodsiinaysay barnaamijka wicitaanka dhegaystaha halkaad kala socoteenna waa idaacadda caweysnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington ciidamada amniga ee kenya ayaa lagu eedeeyey in ay si aan habaysnayn jawaab uga bixiyeen weerarkii argagixiso ee sanadkii hore lagu qaaday xarunta ganacsiga ee westgate mall ee magaalada nairobi waxaa kale oo ciidamada lagu eedeeyey in ay ku guul daraysteen in digniino wakhti ka hor la siiyey ay u adeegsadaan ka hortagga khatartaasi khubarada dhanka nabadgelyada ayaa sheegaya in sanad kadib weerarkaasi aanu jirin wax isbeddel ah oo ku saabsan sugidda amniga wariyaha v o a maxamed yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray magaalada nairobi waxaa soo jeedinaya ismaaciil xuseen farjar charity rungo waxay ku weyday ninkeedii oo sagaaliyo toban jir ah weerarkii ka dhacay rugta ganacsiga ee westgate kadib markii koox argagixiso ay weerareen halkaas oo ay ku dileen ugu yaraan toddoba iyo lixdan qof isla markaana ay goobtaas ku dhaawaceen boqolaal qof oo kale odayga irungu wuxuu ka badbaaday qaybtii hore ee weerarka markii dabley hubaysan oo ka tirsan ururka al-shabaab ee ka dagaalama soomaaliya ay rasaas oodda kaga qaadeen dadkii ka cashaynayey iyo kuwii kale ee dukaamiysiga u joogay suuqanba gabadhan oo ah macalimad ka howlgasha dugsiyada barbaarinta carruurta ayaa sheegtay in ninkeeda ay dileen ciidamada dalka kenya labadii maalmood ee ugu dambeeyey waxay sheegtay inay telefoon ka heshay isaga oo ku dhuumanaya meel ka mid a suuqa ganacsi intii ay gacanta ku hayeen kooxda weerarka geysatay waxayna tidhi wuxuu igu yidhi waan caafimaad qabaa meel ayaana ku dhuumanayaa
Still on the same, there's a lady we were looking for our husbands together in Oshawa.
waxaa kale oo jirta haweenay kale oo iyana ninkeeda iyo odayaygaba ay meel ku wada jireen waxayna haysay farriin qoraal ah oo ay ninkeeda ka heshay maalintii isniinta isaga oo u sheegay in uu isku qarinayo qol ka mida dhismaha laakiin markii dambe labadayaduba waxaan hellay meydkooda waxaa dilay raggayaga ciidamada difaaca dalka kenya waxaa jirta waxay arkeen iyaga oo samaynaya ciidamadu taas oo aanay ahayn inay arkaan ama goobjoog u noqdaan sababtoo ah mid ka mida indhihiisa ayaa dhaawac ka muuqday ayay tidhi haweenaydan oo dhashay laba carruur ah iyo haweenayda kale ayaa weydiiyey shaqaalaha ka howlgala goobta meydka lagu kaydiyo goorta loo keenay meydadka labada nin laakiin shaqaalaha qofna diyaar uma ahayn inuu bixiyo wax macluumaad ah way adag tahay in la caddeeyo sheegashada irungu laakiin hay-adaha amniga ayaa lagu canaantay dibudhac iyo weliba inaanay u diyaarsanayn inay si degdeg ah uga jawaab celiyaan weerar sidan oo kale dad badan lagu laynayo andrew franklin oo falanqeeya arrimaha amniga ayaa v o a u sheegay in hay-adaha amniga dalka kenya ay isku dhex daadsanaan badani ka muuqato islamarkaana aanay haysan xirfad iyo hoggaan qaabaysan oo ay kula dagaalamaan dadka weerarka geystay
among the, uh, the government agencies, the secure the Kenya Defense Forces, who should have been in a supporting role, if any role at all, at Westgate, took over the entire.
waxaa jiray wareer ka dhex taagnaa hay-adaha xukuumadda ciidamada difaaca dalka kenya oo ay ahayd shaqadoodu in ay taakulo bixiyaan ayaa gebi ahaanba la wareegay goobtii weerarku ka dhacay ee westgate booliska oo isna goobtan ku sugnaa ayaa meeshaba laga saaray wayna ka baxeen run ahaantii howlgalka oo dhan waxaana hawshan loo galay si ka baxsan shuruucda dalka kenya ayuu yidhi dhegaysi uu sameeyey baarlamaanka dalka kenya ayaa lagu sheegay in dowladda mar hore looga digay in weerar uu ka dhici karo suuqan ganacsi guddiga dhegaysigaas sameeyey ayaa ku teliyey in dhammaan qaxootiga soomaalida ee ku nool magaalooyinka dib loogu celiyo xeryaha qaxootiga kuwa ku jira xeryahaasna dib loogu celiyo dalka soomaaliya
mahadsanid ismaaciil xuseen farjar oo nala socodsiinayay warbixintii wariyaha v o a maxamed yuusuf ka soo diray magaalada nairobi haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha waxaa alaabad uga barateen barnaamijkaasi qoraaga axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da dhegaystayaal mar hore sidaad iga maqasheen haba tiro yaraatee digashadu waxay ka mid tahay ujeeddooyinka maansada soomaalida si baahsan tusaale loo yaqaana waxaa inoo noqon karta tixuu mariyey hormuudkii maansayahanada soomaalidu gabyaagii weynaa sayid maxamed cabdilla xasan oo isagu madahayga ugu eraya adkaa intii cadowgooda ku digatay maxayse ahayd sababtii uu tixdaas u tiri xilligii ay daraawiish dagaalamayeen ayuu ingiriisku waqooyiga ka abuuray ciidan sida booliska u shaqeeya oo awrlayliyan ku howlgeli jiray recubley ayaa la odhan jiray shaqadii loo xil saaray waxay ahayd kolba ciddii maamulka gumaysiga ka hor timaada inay caddibaan tolalka okabanna ay daraawiishta kaga gadaanaadaan ciidankaas oo xaruntiisu ay burco ahayd waxaa ka reebanaa daraawiishta inay dagaal toos ah la galaan madaxna waxa uu ahaa sarkaal si aada u dhiiranaa maamulkana arrimaha siyaasadda ugu qaybsanaa soomaali iyo shisheeyaba dadkii isaga soo gaaray siday ku warrameen wuxuu ahaa nin aada isula weyn dowladdii soo dirsatay awooddeedu ay hodday kuna shaqayn jiray dadka inuu xoog wax ku yeelsiiyo xataa soomaalidii xukunkooda ogolayd ma ahayn nin u jixinjaxa wuu dhici jiray isaga oo uga dan lahaa inuu tuuso cududooda in aan sina lagaga hor imaan karin maalintii dambe ayaa ciidan xoog leh oo daraawiishaya agagaarka burco geelal fara badan ka qaaday xagga xarumahoodiina ula kaceen isla markiiba cidihii geelashaan ahaa ayaa waxay u qayladhaansadeen rakuuglaydii ingiriiska dabadeedna sagaalkii agoosto kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo tobankii ayay labadii ciidan foodda isku dareen kurta ina dulmadoobay oo koonfur bari burca uga aadan halkaasoo ciidankii gumaysiga lagaga ilhelay lagagana dilay askar aan yaraynoo kii madaxda u ahaana uu ku jiray sarkaalkaas oo maanta hadduu caddiisayidka gacantooda ku baxay waxaa la odhan jiray richard corfield ama cofield siday soomaalidu u tiqin ma runbaa ma war aan jirinba ma caddayn karayno hase ahaatee qaar ka mid ah cilmi baarayaasha taariikhda soomaalidu siday qoreen dagaalyahanadii daraawiishtu cofield markay dileen kama ay tegine gacanta iyo madaxa ayay ka jareen dabadeedna taleex iyo xaruntoodii ayay u walwaaleen waxay rabeen sayidka iyo daraawiishba inay ka farxiyaan falkoodaasna ay daliil cad uga dhigtaan in koofil la gabawaray oo maalintaas kadib uu uun aakhiro yahay wadaadkii markuu hubsaday inay dhab tahay oo koofil uu mood yahay waatuu isla goobtii ka tiriyey gabaygiisii soomaalida dhexdeeda sida weyn ugu baahay iyada oo aan lagu dambaabaynna lagu tilmaami karo boqorka maansada digashada waa gabaygii fariinta u ekaa ee uu meydkii sarkaalka usii dhiibi jiray si uu ugu warbixiyo daraawiishtii allaysatay oo waa siday la ahaydee markaas jannada eebbe ku warsugaysay isaga oo sidii ruux nool fariinta ugu xambaarinaya ayuu afka ugu tirayaa wixii uu ku jawaabi lahaa kolkuu aakhiro tago kolkii la weydiiyo sidii isaga loo dilay markuu sakaraadaya ee uu baryootamaya sidii loola dhaqmay goortay ruuxa weysiiyeen wixii lagu faray iyo siduu ciidankiisii u guuldaraystay wuxuu yidhi adaa koofilow jiitayaan dunida joogayne adigaa jidkii lagugu wadi jimicla'aaneede jahanama la geeyow haddaad aakhiruu jahato nimankii jannuu kacay warbay jirin shaaleeye jameecooyinkii iyo haddaad jawhartii aragto sida eebbahay kuu jirrabay mari jawaabteeda daraawiish jikaar nagama dayin tan iyo jeerkii dheh ingiriis jabyo waxaa ku dhacay jacaya baaruud dheh waxay noo janjuunteenna waa jibasho diineed dheh jigta weerarbay goor barqa'a nagu jiteeyeen dheh anigana jikray ila hereen shalay jahaadkii dheh jeeniga hortiisay rasaas igaga joojeen dheh jiiraayaday ila dhaceen jilic afkoodii dheh siday kuugu jeexeen magliga jararacdii sheego bilaawuhu siduu kuu jarjaray jiirarka u muuji nafjeclaysigii baan u idhi jaallow iga daadheh jaljaleecadii baa wadnaha jeex ka soo ruqay dheh jeedaaladiibay indhuhu kor u jillaadmeenne timic kagama helin tuugmadan jidiyey ruuxiidhe markaan tuuq idhaahdaba afkay iga jifeeyeende dhaaxaan jaraacaye dheg baan jaraqla ii siindhe inkastuu u badan yahay tilmaanta hoog iyo ba wixii koofil goobtaa ka raacay iyo meydkiisii siduu ku dambeeyey haddana gabayga gunaanadkiisu waa dacayad uu sayidku uga jeeday magaca daraawisheed inuu kor ugu qaado dadka laga yaabo maantaa kadib inay soo hawaystaanna uu ku baqdin gelinayo markaas buu yidhi isagoo weli meydka koofil la sii ballamaya goortaan jareerana gafoo nolol ka jaan qaaday sida janannadii hore tashigu igu jaguugnaa dhee taladii jinnigu ii hormaray jaasadeed helaydheh jiidaha xanuun kale markii la igu jeeraashay jibaadka iga soo baxay dadkii jiifka qaban waadhe markay rubaddu jaw tiri or bay iga agjiibsheendheh jidhkaygii bahal baa cunoo jiitay hilibkiidhe jurmigiiyo baruurtii dhurwaajugux ka siiyaadheh jiljillada iyo seedaha tukay igaga jaadeendheh haddaan la isjikaarayn tolkay laga jirroonaadhe weligood waxaa lagu jaraa jirib dhig duulaande daraawiishi waa jibindhowga iyo jowga soo bixidheh gabaygaas oo digasho iyo guul kufaanba isugu jira ayaa wuxuu tobannaan sano ka mid ahaa maansada soomaalida kuwa ugu caansan soomaalidii afkeeda tiqiinna ay ku jidboon jireen inkastoo lagu celceliyana aysan ka xiisa dhici jirin ha yeeshee nin ingiriisa oo taariikh bulshadeeda soomaalida aad wax uga qori jiray ayaa isla gabayga aqoonsaday intuu jeer ka faallooday marka hore wuxuu qiray fan iyo farsamo ahaanba inuu yahay gabay suugaanta caalamiga ah meelaha ugu sarreeya ka geli kara wuxuuse raaciyey inuu yahay naxariis laawe dugaagnimo ka muuqato dareenka aadaminimaduna uu ku yaryahay faallada dambe ee qoraagaas ayaan beri waxaan u sheegay darwiish aanu nolol ku soo gaaray taagnaana sagaalkii agoosta kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo tobankii maantii sarkaalka goobtaas lagu dilay markaas bay cadro deg degay foolkiisa soo kortay indho cascas oo ay da-du fogaysay aadna mooddo inay kaa dusayaan intuu igu eegay ayuu yidhi oo maxaad ugu odhan weyday muxuu koofilbeer iyo dulmadoobe ka soo doonay waxay ahaayeen nimankini aday ku wada tilmaanaa in shisheeya u taliya aan ogolaan jirin dalka inay iyagu leeyihiinna dhab u rumaysnaa hadalkaasna anigu melihii waxaa iska leh saraakiishii gumaysiga ee goobihii dagaalada ay isku arkeen dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo
dhaqanka iyo hiddaha iyo qoraaga axmed faarax cali idaaja intaasaan ku dhaafnay markana aha kaba banaanshe iyo codka xasan aadan samatar aanu ku yaranasana
batee bushilan kortees goobadinga fidilay batee bushilan kortees goobadinga lambal marau kibidiye mabadbadiya lambal marau
codkaasi macaane fanaanka xasan aadan samatar iyo heestaha kab ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacaddii intaan mar kale kulmayno nabadgelyo
baabuur maraa ee ilu buube ee ilu buube ee ilu buube
This program has come to you from the Voice of America, Washington.